ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah weerar keligii dulnimo oo ka dhacay gudaha dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda ciidamada maamulka yuhuudda oo dad shacaba ku dilay deegaana ka tirsan daanta galbeed daalibaan bakistaan oo ku hanjabtay inay sii kordhin doonto weerarada jihaadiga ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay waddanka maraykanka sideen u noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah bisha barakaysan ee ramadaan qaybta labaad warbixinno ku aadan maqaal ay qortay gabar daaciyad ah ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xalqadii lixaad ee taxnaha maalmihii guantanamo barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wakhti kooban ayaa inooga harsan bisha barakaysan ee ramadaan taas oo ah bil fadli badan islamarkaana ajirka cibaadada wallah labalaabo haddaba sideen u noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah bisha barakaysan ee ramadaan waxaad kusoo dhowaataan qeybta labaad warbixin ku aadan maqaal ay qortay gabar daaciyad muslim ah oo lagu magacaabo doctor leyla xamdaan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan أقبلت يا رمضان الخير مستبقا laga soo bilaabo horaantii islaamka waxay bisha ramadaan ku socneed kaalinta muuqata ee ay kaga jirto nolosha muslimiinta iyagoo weynaynaya faraa'idda allaah dareemayana weynaanta ay leedahay in loo kala tartamo ajarkan weyn lagana faa'iidaysto fursadaha loona dhowaado raxmada allaah عطينا طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا waxaan sidoo kale dareemaynaa in waxyaabo muhiim ah oo marka laga hadlayo taariikhda muslimiinta ay dhaceen bisha ramadaan qaswadii ugu horreysay ee beder ayaa dhacday bisha ramadaan taasoo nasri weyn ay ku soo hooyeen saxaabada sidoo kale waxaa ramadaan dhacday furashadii maka fatxi weyn oo taariikhi ah ayuuna ahaa sidoo kale dagaalkii weynaa ee albuweyb oo ka dhacay dalka ciraaq muslimiintana uu hogaaminayay almuthanna bin xaarith ashaybaani radiallaahu canhu ayaa dhacday bil ramadaan sidoo kale al andalus oo furashadeedii uu hogaaminayay daariq bin ziyaad waxaa la furtay ramadaan macrakadii balaadu shuhadaa ee ka dhacday faransiiska muslimiintana uu hogaaminayay cabdiraxmaan al khaafiqi waxay dhacday bil ramadaan camuu'iyah oo la furtay xilligii dowladdii cabbaasiyiinta uu hogaaminayay almuctasim billaah waxay dhacday bil ramadaan sidoo kale furashadii qubrus oo la furtay wakhtigii ay mamaaligtu ka talinayeen qaybo badan oo ka mida dhulka islaamka waxay dhacday bil ramadaan intaasoo keliya maahane dhacdooyin waaweyn iyo dagaallo lagu kala baxay oo dhex maray islaamka iyo kufriga ayaa dhacay bisha ramadaan ee barakada badan waxay futuuxaadkan aan tirakoobka lahayn ee dhacay bisha ramadaanna dareensiinayaan in bishaan ay tahay bil shaqo oo jihaadeed balse aanay ahayn bil caajis hurdabadni iyo in laysku mashquuliyo wax weliba oo wakhtiga lagu dilo sida dad badan ay maanta sameeyaan qofka muslimka ah ee uu ku soo food leeyahay bisha ramadaan waxaa la gudboon inuu aad u maareeyo naftiisa bartana sida loo hago ruuxdiisa si ay ugu suura gasho in bisha ramadaan uu gaaro maraatib sarraysa oo uu dhowaanshaha xagga allah ah uuna u jebiyo shahawaadka naftiisa oo uu gaaro darajaadka rabbaaniyiinta suurtagal uma ahan qofka muslimka ah inuu xaqiijiyo guushaas haddii aanu allah baryin duco joogto ahna la imaanin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
marka u fiirso qofyahoo muslimka ah inta alla bari ee aad keedsatay uguna tala gashay inaad allah weydiisato aadna ugu celceliso maalmaha ramadaan adigoo ku tilmaaman aadaabta iyo sidqiga halkii ugu sarraysay haddii aad ka cabanayso dulmiga aad la kulmayso waxaad ka faa'iidaysataa bisha ramadaan adigoo allaah ka baryaya inuu kaa dulqaado dulmiga kaaga imaanaya makhluuqaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saddex baryadooda lama soo celiyo mas-uulka caadilka ah ninka sooman ilaa uu ka afurayo iyo qofka dulman baryadiisa imaamu axmed tirmidi nasaa-i iyo ibnu maajah ayaa soo saaray umana malaynaya inuu jiro qof caaqil ah oo ka saahidaya baryada allaah isagoo ka faa'iidaysanaya saacaadka ijaabada ducada allana ka baryaya inuu naga dulqaado masaa'ibta waaweyn ee ku dulhabsatay ummadda muslimka ah ee aan allaah barino si la mid ah sida uu alle u baryo midka dhibaataysan aanu rajayno ajiibitaankiisa si la mid ah sida uu allaah u rajeeyo kan dhibaataysan faqiirka ah ee baahan badanaa qofka ka qaxay gurigiisa ee la eryanayo badanaana midka cabsanaya ee aan amni haysan badanaana midka maxbuuska ah ee dulmiga lagu haysto badanaana kan taagta daran ee hamiga la nool badanaana carruurta agoomaha ah iyo haweenka garoobada ah badanaana midka u adeegaya ummadda ee u baahan ducada qofka saalixa ah badanaana mujaahidka ku jira dhufeesyada ee wajahaya dulmiga iyo cadowga alla badanaa oo badanaa dhammaan dadkaas waxay xaq kuugu leeyihiin inaad u ducayso si la mid ah sida aad ugu ducayso naftaada ehelkaada iyo dadka aad jeceshahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii walaalkiisa u duceeya isagoo ka maqan malagga loo wakiishay inuu jawaabo ayaa ku odhanaya aamiin adigana waxaad leedahay sidaasoo kale riwaayad kalena waxa uu rasuulku ku yidhi ducada qofka muslimka ah uu u duceeyo walaalkiisa isagoo ka maqan waa mustajaabo waxaana agtiisa taagan malag kaasoo odhanaya markasta uu qofku u duceeyo walaalkiisa aamiin adigana waxaad leedahay intaasoo kale muslim ayaa wariyey mid ka mida waxa ugu horreeya ee aad mudnaanta siinayso bisha ramadaan waa inaad noqoto rabbaani alle ku xiran adigoo wada socdana alle aad qaabisho oo aadan qayb ka mid ah keliya alle ku qaabilin waana in xubnaha jidhkaagu khushuucaan indhahaaguna ilmeeyaan qalbigaagana la dildilaaco aayaadka allaah xilliyada aad sujuudsan tahay iyo wakhtiga aad allaah baryayso ramadaanku ma ahan bil loogu talagalay baahi iyo oon ee waa bil loogu talagalay alla kacabsi iyo towbo abi hureyra radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi badanaan qof sooman oo aan soonkiisa ka dheefin waxaan ka ahayn gaajo iyo oon badanaan qof taagan oo aan ka dheefin waxaan ka ahayn soo jeed nasaa-i ibnu maajah iyo alxaakim ayaa soo saaray wuxuuna yidhi waa saxiix marka loo fiiriyo shuruudda imaamulbukhaari hadafka iyo xaqiijinta rabbaaninimada waxay ka dhigan tahay in la xaqiijiya hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaa jira farqi u dhexeeya qofka qaabilaya ramadaan isagoo aaminsan inuu yahay in laga go'o cuntada iyo biyaha iyo qofka qaabilaya ramadaanka isagoo laasimaya qur-aanka dareemayana in alla kacabsigu yahay hadaf iyo wasiilo wada jira qofkan doonaya inuu rabbaaniga noqdow sirta ugu horraysa waa inaad qabsataa kitaabka allah ha noqdo qur-aanka mashiinka aad ku beddelayso waaqica aad la nooshahay iyo kan ummadda ay ku nooshahay la jaanqaad awaamiirta qur-aanka iyo nawaahidiisa dareen oo ogowna maqaasida qur-aanka markaasoo ay laabtaadu degi doonto jaceylka allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta cibaadada allah ee ramadaanka ma ahan oo keliya halkudhigyo macaan oo afka baarkiisa ah mana ahan dhaqanno soo jireen ah oo ah in habeenkii cunto kala duwan la cuno sidoo kalena ma ahan in lagu taxmo taxanaha musalsalaad oo ka baxa telefishinada balse waa gariidh ku dhaca qalbiga isagana jafaboorka in muddada ah ku dhacayay waana in si ikhlaas ku jirto allah xaggiisa loogu hijroodo waxaa laga tegayaa sharta iyadoo la dhex tiimbanayo khayraadka waxaa laga tegayaa arrimaha liita waxaana la beegsanayaa arrimaha kuwooda sarreeya gebagabadii waxaana la gudboon inaan isdul taagno tilmaamaha uu qur-aanku ku asteeyey dadka rabbaaniyiinta ah suuratu aala cimraan wuxuu allah rabbaaniyiinta ku tilmaamay inay yihiin kuwa ku sugnaada jihaadka imtixaanadana u gegsada allahna wuxuu yidhi
وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ugu dambayntii ila fiirso hadalkan markii lagu yidhi bishir alxaafi waxaa jira dad allah caabuda bisha ramadaan oo keliya markaas buu ku jawaabay waxaa baas lahaaday qoom aan allah aqoonin ramadaan mooyee رباه بل قلوبا ترتجي نزلا وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii uu dambeeyey caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya weerarka ligii duulnimo ah oo lagu dhaawacay tiro dad yuhuud ah ayaa ka dhacay koonfurta magaalada baytulaxam wararka naga soo gaaraya dalka falastiin ee ku jira gacanta gumaysiga yuhuudda ayaa sheegaya in deegaan hoostaga baytulaxam uu ka dhacay weerarka ligii duulnimo ah oo lagu begsaday dad yuhuud ah waxaana ka dhalatay waxyeelo soo gaartay yuhuudda la weeraray wiil dhallinyaro falastiini ah oo ku hubaysnaa midi ayaa weerar ku qaaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen tiro dad yuhuud ah isigoo tooreydii uu watay la dhacay waxaana halkaas ku dhaawacmay ugu yaraan ilaa afar ruux oo yuhuud ah warbaahinta yuhuudda ayaa xaqiijisay in afar ruux oo yuhuud ah ay si xun ugu dhaawacmeen kadib markii ruux falastiini ah oo toorey ku hubaysan uu xoog ku galay gaari bas ah oo ay la socdeen dad yuhuud ah oo xoogga loogu deegaameeyey magaalada baytulaxam waxayna intaas ku dartay in la dilay fuliyihii weerarka nidaal jumca oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo fuliyey howlgalkan halyeynimo ayaa ahaa soddon jir ka soo jeeda magaalada baytulaxam oo ka mid ah dhulka falastiin oo ay xoogga ku haysato yuhuudda dhulbabka ah waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya weerarada keligii duulnimada ah ee lagu beegsado ciidamada yuhuudda iyo dadka yuhuudda oo xoogga loogu deegaameeyey dhulka falastiin kuwaas oo ay fulinayaan dhallinyarada muslimiinta oo diidan gumaysiga ay yuhuudda ku haystaan dhulkooda dhanka kale tiro dad falastiiniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska hor imaad ka dhacay waqooyiga daanta galbeed magaalada jiniin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaadyo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka yuhuudda kaasoo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isku dhacyadan ayaa ka dambeeyey kadib markii askar ka tirsan ciidamada yuhuudda ay weerar gardaro ah kusoo qaateen magaalada jiniin iyadoo sida la sheegay halkaas ka bilaabay howlgallo raaf ah oo lagu beegsanayay dhallinyarada ku dhaqan magaaladaas goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay dadka deegaanka kala kulmeen iska caabin xoogan taasoo sababtay in dhaawacyo ay soo gaaraan qaar ka mid ah askartii weerarka soo qaaday wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in laba wiil oo dhallinyaro falastiiniyiin ah ay dhinteen ilaa shan iyo toban kalena ay dhaawacmeen oo saddex ka mid ah ay yihiin kuwa halis ah kadib markii ay askarta yuhuudda toogasha ka geysteen magaalada jiniin ee daanta galbeed sidoo kale warbaahinta yuhuudda ayaa dhankeeda sheegtay in askari ka tirsan ciidamada gaarka ah uu si xun ugu dhaawacmay iska hor imaadka ka dhexeeyey ciidanka iyo dadka magaalada jiniin dhinaca kale daalibaan bakistan ayaa sheegatay weerar lagu laayay askar ka tirsan bakistan iyadoona dhanka kale ku dhawaaqday howlgallo ka dhan ah askarta bakistan xarakada daalibaan bakistan ee ka howlgasha waddanka bakistan ayaa ku dhawaaqday xamlo dagaaleed inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan iyadoona sheegtay inay kordhin doonto howlgalladeeda jihaadiga ah oo ay beegsato ciidamada bakistan afhayeen u hadlay xarakada ayaa sheegay in silsilado howlgallo ah oo isugu jira camaliyaad nafurnimo ah weerar toos ah iyo qaraxyo ay dagaalyahanada daalibaan bakistan bilaabi doonaan kowda bisha ramadaan kuwaasoo si gaar ah loola beegsan doono sida uu sheegay afhayeenka ciidamada ammaanka ee dowladda bakistan iyo cid kasta oo la shaqaysa xarakada daalibaan bakistan ayaa dhanka kale sheegatay mas-uuliyadda weerar shalay ka dhacay deegaan ku yaala waqooyi galbeed dalka bakistan kaasoo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey askarta waddankaas afhayeenka daalibaan bakistan ayaa sheegay inay weerarkaas dhimashay oo dhaawac ku noqdeen in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidanka ammaanka ee xukuumadda islaamabad howlgalladan ay ku dhawaaqday xarakada daalibaan bakistan ayaa kusoo beegmaya xilli dalka bakistan uu wajahayo hubanti la-aan siyaasadeed oo aad u weyn iyadoo dhowaan la filayo in baarlamaanka dalkaas uu kalsooni kala naqasho ku sameeyo ra-iisul wasaaraha bakistan ninka lagu magacaabo imraan khan dhanka kale shiinaha ayaa kor u qaaday xiriirka kala dhexeeya ruushka dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay sii kobcin doonto iskaashiga kala dhexeeya ruushka islamarkaana kor usii qaadi doonto xiriirka labada wadan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda beijing ayaa hadalkan ka dhawaajiyey isaga oo uu dhinac joogo ra-iisul wasaaraha ruushka kadib markii ay ka wada hadleen dagaalka ukraine labada mas-uul ayaa cambaareeyey xayiraadaha reer galbeedka ee ka dhanka ah ruushka iyaga oo ku tilmaamay kuwa sharci daro ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda moscow ayaa wax ka badan hal bil markii ugu horreysay gaaray dalka shiinaha isagoona maanta la filayo in booqasho laba maalin ah uu ku tago magaalada new delhi ee caasimadda waddanka hindiya ugu dambeyn lix ruux oo ameerikaan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka maraykanka ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay gobolka pennsylvania oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka maraykanka sida ay sheegeen booliiska dalkaas shilka ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen ilaa siddeetan gaari oo isugu jira gawaarida xamuulka iyo kuwa dadweynaha booliiska waxa ay intaa ku dareen in shilkan uu ka dhashay baraf watay duufaan xoogan oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka jiray qaybo ka mid ah goboladaas muuqaalo laga soo qaaday goobta uu shilka ka dhacay ayaa waxaa lagu arkayey tobanaan baabuur oo madaxyada isku garaacaya iyo burbur baaxad leh oo ka dhashay shilka الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay khamiis kasta waxaad barnaamijka dhacdooyinka dunida ku dhagaysataan taxne aan ugu magacdarnay maalmihii guantanamo kaasoo soo bandhigaya qisas waaqici ah oo ka dhacay gudaha xabsiga guantanamo oo uu maraykanku ku tacdiibo dhallinyarada muslimiinta waxaa soo jeediya alaaba maxamed cali aadan آلتنا كتبناها بدمع وفي صفحاتها قلنا أسانا عليها غوانتنا مكبلون
mid ka mid a qisaska ugu caansan ee ka dhacay guwantanamo adduunkana laga ogaaday waxay ahayd in maxaabiista ay ka soomeen cuntada iyo biyaha iyagoo arrinkaasi kaga gol leh inay ku difaacaan diinkooda sharafkooda iyo karaamadooda markii maamulka xabsiga guwantanamo joogteeyey dhibaateynta maxaabiista iyo sidoo kale kutumashada muqadasaadka muslimiinta sida musxafka qur-aanka kariimka waxay boqolaal ka mid a maxaabiista guwantanamo go'aansadeen inay ka soomaan cuntada iyo biyaha si ay uga dhiidhiyaan dulmiga ay la kulmayaan labada kun iyo shantii ayay ahayd wakhtigii ugu caansanaa ee ay maxaabiista guwantanamo soo bilaabeen inay cuntada ka soomaan waxaana fatradaas gudaha guwantanamo gilgilay ihaanadii ay ciidamada maraykanka iyo saraakiishooduba u geysteen musxafka qur-aanka kariimka in ka badan afar boqol oo ka mid a maxaabiista ku xirnaa xabsiga guwantanamo iyo mucaskaraadkiisa kala duwan ayaa isla qaatay go-aan ah inay cuntada ka soomaan si ay maamulka xabsiga ugu cadaadiyaan inay joojiyaan ihaanada qur-aanka iyo kutumashada sharafka maxaabiista maadaama dowladda maraykanka ay u aragto maxaabiista guwantanamo inay yihiin cumlad qaali ah oo ay mustaqbalka dhow ka faa'iidaysan karaan iyagoo xitaa maxaabiis isweydaarsi ku beddelan kara ayay aada uga digtooneyd in maxaabiista ay ku dhintaan gudaha guwantanamo sidaasi darteed waxay go'aansatay inay ku hayso meel u dhexaysa nolol iyo geeri inaad cuntada ka soomto gudaha guwantanamo ma ahan arrin sahlan waxaad la kulmaysaa dhibaato laba jibaar ah oo kaaga imaanaysa maamulka xabsiga iyadoo xitaa laguugu qasbayo cuntada kursiga cuntasiinta qasabka ah waa kursi ka daran aalaadka tacdiibka ee guwantana ma yaalla waxaana maxbuuska diiday inuu cuntada cuno la geynaya kursigaas oo lagu xirayo markaas kadibna tubooyin dhaadheer oo gaaraya ilaa dhunta ayaa lagaaga xirayaa sanka markaas oo maado dareero ah laga siinaya caloosha maxbuuska si aanu u dhiman marka laga hadlayo ragga cuntada ka soomay ee ku xirnaa guwantanamo waxay isugu jireen noocyo kala duwan qaarkood ayaa sanawaad xidhiidh ah ka go-ay qaadashada cuntada iyo biyaha allaahuma wixii xoog lagu siiya mooyee qaarkoodna waxay dhowrkii biloodba mar si dhuumasho ah u isticmaali jireen waxaan badneen oo cunto ah si ay dareemayaasha wax urinta uga baabi'in marka lagu leeyahay maxaabiista guwantanamo ayaa cuntada ka soomay ha u malaynin inay tahay arrin sahlan inaad cuntada ka soonto waxay ku horseedaysaa xanuunno badan marka laga soo tago tacdiibka iyo cunto xoogkusiinta aad kala kulmayso maamulka xabsiga maxaabiista qaar waxaa ku dhacay xanuunka bawaasiirta heer ay awoodi kari waayeen inay xitaa ku fadhiistaan kursiga tacdiibka ee qasabka la isugu siiyo cuntada waxaana maamulka xabsiga markii dambe uu keenay qalabyo lagu ogaado wadnagaraaca maxaabiista qaar iyagoo ka baqay iyadoo aan la ogeyn in maxaabiista qaarkood geeriyoodaan ciidamada ilaalada xabsiga guwantanamo ayaa qolalka ay ku xiran yihiin ragga cuntada ka soomay waxay soo hordhigi jireen cunnooyin kala duwan oo aan xitaa la siinin maxaabiista kale ee cuntada ka soomin hadafkuna wuxuu yahay in maxbuuska lagu kiciyo shahiyadda cuntada sidaasina uu kaga joogsado cunto ka soomidda balse ragga leh himada saraysa ee buuraha la midka ah una arka cunto ka soomidda wakhtigaas wasiilada keliya ee ay ku difaaci karaan qur-aanka kariimka ah ayaan dan iyo heelle ka gelin iskudaygaas liita ay ciidamada maraykanku ku kaceen maamulka xabsiga guwantanamo ayaa maalin ka mida maalmaha wuxuu mid ka mid a maxaabiista cuntada ka soomay kala hadleen inuu joojiyo cunto ka soomidda taas beddelkeedana ay iyagu siin doonaan la tacaamul wanaagsan oo gaar ah balse wuu ka diiday isagoo shardi ka dhigay in maamulka xabsiga uu hagaajiyo la tacaamulka guud ahaan maxaabiista markaasna uu joojinayo cunto ka soomidda
والعين تابكي جميعا كلنا في الأسر mar kale waxay si guud ula hadleen dhammaan maxaabiista cuntada ka soomay iyagoona ku qanciyey inay joojiyaan arrinkaas taas beddelkeedana ay heli doonaan habdhaqan wanaagsan oo u gaar ah balse way diideen waxayna shardi ka dhigeen in guud ahaan walaalahooda ku xihan xabsiga ay ka sinnaadaan tacaamulkaas wanaagsan ee maamulka xabsigu ballan qaaday si loo joojiyo cunto ka soomidda iyagoo dhibaatadaas la kulmay cunto ay dhadhamiyaanna ugu dambaysay sanawaad iyo bilooyin ayaa haddana maxaabiista cuntada ka soomay kuwooda xifdisan qur-aanka kariimka waxay maalinkii akhrin jireen labaatan jus ilaa shan iyo toban jus oo ka mid a qur-aanka kariimka taasoo ka dhigan in labadii maalmoodba ay mar khatimi jireen qur-aanka markii uu maamulka xabsiga guwantanamo ka daaray iskuday weliba oo lagu joojin karo cunto ka soomidda maxaabiista raadadka arrinkaasna aad looga arkay maxaabiista oo aad u caatoobay qaarkoodna xanuuno halisa ku dhaceen waxay soo hindiseen dhagar cusub oo lagu doonaya in la isaga horkeeno maxaabiista guwantanamo maamulka ayaa soo saaray wareegto dhigaysa in tacaamul adag oo weliba aad u qallafsan lagula dhaqmo maxaabiista aan cuntada ka soomneen iyagoo ku andacoonaya in arrintan ay sabab u tahay walaalahooda kale ee cuntada ka sooman haddii ay arrinkaas joojiyaanna uu maamulka meesha ka saari doono culeysyada lagu soo rogay maxaabiista afuran balse allah fadligii qorshahan ayaa fashilmay markii maxaabiista kale ay wacyi ahaan dareemeen weynida nafurka ay samaynayaan maxaabiista cuntada ka soomay kuwaasoo dhibkaas u maraya difaaca qur-aanka iyo salaada shaqaalaha caafimaadka ee guwantanamo ayaa iyagana qaybtooda ka qaadanaya tacdiibka maxaabiista muslimiinta gaar ahaan cunto xoogkusiinta waxaana mihnada caafimaadka oo ah shaqo wanaagsan ay ku wasaqowday gudaha guwantanamo maadaama dhakhtarka wax daweynaya uu yahay askari iyo sargaal mararka qaar wax tacdiibiya mid ka mid a maxaabiista guwantanamo ayaa la geeyey kursiga cuntada la isugu qasbo waxaana joogay dhowr ruux oo watay labiska shaqaalaha caafimaadka balse wuxuu maxbuusku la yaabay inuu ku dhex arkay sargaal amerikan ah oo saddex sano ka hor ku tacdiibin jiray gudaha xabsiga guwantanamo candhuuf ayuu wejiga kaga tufay markii uu weydiiyey sababta uu candhuufta ugu tufay ayuuna u sheegay inuusan weli hilmaamin tacdiibkii uu saddex sano ka hor u geystay hase yeeshee markaas waxba muu qaban karin askariga ameerikaanka ah sababa ku aadan la tacaamulka xabsiga oo wax laga beddelay sidaasi darteed maxbuuskii waxaa lagu ciqaabay in alaabihii uu adeegsan jiray laga qaado oo keliya shaqaalaha caafimaadka guwantanamo fatradii ay socotay cunto ka soomidda maxaabiista waxay isku howli jireen inay ogaadaan miisaanka qofka maxbuuska ah si looga warhayo xaaladiisa caafimaad sidaasi darteed inay helaan miisaanka dhabta ah ee maxbuuska ayay ka mari jireen culaysyo badan iyaguna waxay geysan jireen xadgudubyo ballaaran dhowr kalkaaliyo caafimaad ayaa isku dayay inay ogaadaan miisaanka mid ka mid a maxaabiista balse wuu diiday ilaa ay garaaceen iligna ka rideen indhihiisa mid ka mid ahna ay barartay isaguna suuxay markaas ayay ogaadeen miisaankiisa dhabta ah balse digtoorkii guud ayaa arrinkaasi ka carooday isagoona weydiiyey waxa uu ku falayo miisaankiisa haddiiba isagu noloshiisa halis gasho maadaama lagula xisaabtamayo maxbuuskii dhinta horeyna aan usoo tilmaamnay in dowladda maraykanka ay doonaysay inay nolol iyo geeri meel u dhexaysa ay ku hayso maxaabiista maadaama geerida ay u arkaan shahaado sharaf leh
ولكن القلوب غدت حديدا وفيها الحقد قد بلغ العنانا
maxbuus kale ayaa isagana diiday in la ogaado miisaankiisa dhabta ah waxayna isku dayeen inay xoog ku saaraan miisaanka balse way awoodi waayeen inay helaan miisaan sax ah ilaa ugu dambeyn uu u yimid digtoorka xabsiga kaasoo codsi uu ixtiraam ku jiro ku weydiiyey inuu koro miisaanka cabirkiisana la ogaado maxbuuskii ayaa markaan oggolaaday wuxuuna yidhi ixtiraamka ixtiraam ayaan uga jawaabnaa waxnana looga qaadi maayo ad adeeg iyo cunfi tusaalooyinka noocaas ah ayaana ku badnaa gudaha xabsiga guwantanamo maxaabiistu iyagoo cuntada ka sooman qaarkoodna aan cunto afka saarin lix bilood iyo ka badan haddana macnawiyaadkooda waxa uu ahaa mid aad u sarreeya waxay ku kala tartami jireen maxbuuska maxbuuska uu ka miisaan yaraado haddii ay difaac iyo kadhiidhinta dulmiga timaadana waxay la mid ahaayeen libaax goshiisa ku jira mid ka mid a maxaabiista xabsiga oo aqoon u lahaa ciyaarta karatayga ayaa waxaa u soo galay waxa loogu yeero ciidamada ka hortagga rabshadaha markii ay albaabka soo fureen oo ay isku dayeen inay ku soo boodaan ayuu u banneeyey taasoo keentay inay askar badan ay afka ku dhufsadaan derbiga markaas buu intii soo hartay ee aan dhaawacmin ku bilaabay inuu laado maamulka xabsiga ayaa go-aan ku gaaray inay ka argoostaan maxbuuskan miskiinka ah ee dhulka la galay haybad kusheegii ciidankooda markaas bay saq dhexe u soo galeen iyagoona garaac iyo dil kala daalay maalmo xiriir ahna fadhiga ayuu ka kici waayey sababa ku aadan dhabar xanuun adag oo qabtay maxbuus kale oo kasoo jeeda dalka morocco da-diisuna ka yareed labaatan sano ayaa ka mid ahaa maxaabiista cajiibka ah ee kulansaday ixtiraamka walaalihiisa maxaabiista ah iyo ku adadkaanta ciidamada maraykanka maxbuuskan wuxuu ka mid ahaa ragga cuntada ka soomay maalin la isku dayay in cunto xoog lagu siiyo miisaankiisa dhabta ahna la ogaado ayay u taagheli waayeen ciidamada maraykanka oo toban ka badnaa ilaa ugu dambeyn ku qasbanaadeen inay u tagaan maxbuus kale oo deris la ahaa walaalkan kasoo jeeda morocco waxay ka codsadeen inuu la hadlo walaalkiisa maxbuuska ah kana dhaadhiciyo inuu miisaankiisa dhabta ah bixiyo noloshiisana halista ka badbaadiyo markii uu u yimid walaalkiisa ergada ah ayuuna ka aqbalay ergadiisa sidaasina ku oggolaaday in la saaro miisaanka waxaa kasii darnaa maxbuus kale oo isaguna aad u dagaal badnaa kana dhiidhin jiray dulmiga ciidamada maraykanka isagoo dhowr toddobaad cuntada ka sooman ayaa waxaa qolka ugu soo galay askari ameerikaan ah markaas buu ku adkeeyey katiinada lagu jeebeeyo maxaabiista wuxuu ka codsaday inuu ka khafiifiyo balse wuu ka diiday isagoona ku amray inuu aamuso maxbuuska oo arrinkaasi ka carooday ayaa teesta afka kaga dhuftay askariga taasoo keentay inuu dhulka ku dhaco markii uu fadhiga ka soo kacay oo uu isku dayay inuu gacanta la aado maxbuuska ayaa haddana jilib loogu daray feerna looga dhuftay afka taasoo keentay in sidii dameerka oo kale uu u qayliyo askartii saaxiibadiisa ahaydna uu gurmad ka codsado مساجدنا الهوانا أفيقي أمة الإسلام هيا سياط الروم تحصدنا عيانا هيبتنا يراودنا سؤال لماذا لم تذودوا عن حمانا ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار
سرور عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي